جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa lacago malaayiin doolar ah u ballanqaaday qof kasta oo keena xog ku aadan halka uu ku dhuumalaysanayo madaxweynaha dowladda riddada maali maraykanka iyo iiraan ayaa qarka u saaran inay heshiis buuxa gaaraan iyadoo dhanka kale trump uu ku dhawaaqay in la soo afjaray dagaalka iiraan howlgallo lagu dilay xubno ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta toddoba iyo labaatanaad ee howlaha guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayaadka islaamiga wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowladdiin ah u soo gebagabaysay haweenka ku dhaqan degmada aadan yabaal ee wilaayadaasi mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa booqasho ugu tagay haween farsamooyin badan ku soo bandhigay degmada jilib kuna dhiirageliyey inay sii dardargeliyaan shaqada ay hayaan askari towbadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada galgaduud sidoo kale warkeenna waxaad ku maqli doontaan tiro wariyaal ah oo ka tirsan andalus oo booqday xeradii kow iyo toban sano ka hor saliibiinta kenya lagu xasuuqay ee degmada ceelcadda ee wilaayada gedo جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسا جئناك جئناك والله يرعاك
dhegaystayaal waa duhur jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka dulxija sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri qodobadii ugu doorka roonah warka duhurnimo ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo faah-faahsan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa lacago malaayiin doolar ah u ballanqaaday qof kasta oo keenaa xog ku aadan halka uu ku dhuumalaysanayo madaxweynaha dowladda riddada maali warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo sii ambaqaadaya camar cabdulqaadir jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku shaacisay abaalmarin la siinayo ciddii keenta macluumaad horseedi kara in la helo halka ay ku sugan yihiin mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda maaliid ama qayb ka qaadan karta beegsigooda xubnaha ay jamaacadu ku xustay bayaanka waxaa ugu horreeyo asiimi goyita oo ah madaxweynaha dalka maali iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan militariga xukuumadda jamaacada ayaa ciddii keenta halka uu ku sugan yahay madaxweynaha maali u ballanqaaday adduun lacageed oo dhan laba milyan oo yuuro taas oo u dhiganta in ka badan laba milyan iyo soddon kun oo dollar sidoo kale lacag dhan min hal milyan oo yuuro una dhiganta in ka badan hal milyan kun iyo konton iyo siddeed kun oo dollar ayaa la duldhigay ciddii keenta macluumaadka laba sargaal oo ka tirsan xukuumadda maali bayaanku ay wehelisay kelimad muuqaal ah uu jeedinayo afhayeenka jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu xusay in ciddii keenta macluumaadka xubnahan si qarsoodi ah loo siin doono abaalmarinta waa haddii ay keenaan xog daqiiq ah oo xadidi karta goobaha ay ku sugan yihiin shakhsiyaadka la xusay ama qayb ka qaadan karta in la beegsado jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa sidoo kale sheegtay in mas-uuliyiintan ay tan iyo labaatan iyo shantii bishii abriil ee lasoo dhaafay ay ku sugan yihiin xaalad dhuumaalaysi ah sababo ku aadan wejigabax ay kala kulmeen fagaaraha dagaalka iyo carada dadka shacabka ah oo ku sii xoogaysatay dabayaaqadii bishii abriil ee lasoo dhaafay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa qaaday guluf dagaaleed oo ballaaran oo ay ku qabsatay magaalooyin waaweyn oo ka tirsan dalka maali iyadoo howlgalladaas ay gaareen gudaha magaalada boomaako ee caasimadda dalkaas laguna khaarijiyey mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda maali aad baad u mahadsantahay camar maraykanka iyo iiraan ayaa qarka u saaran inay heshiis buuxa gaaraan iyadoo dhanka kale trump uu ku dhawaaqay in la soo afjaray dagaalka iiraan nuur cali warsame abusheyba ayaa wararkii ugu dambeeyey inoo haya kadib bilo badan oo iska hormaad militari loolan siyaasadeed iyo cadaadisyo isdhaafsi oo gobol ka geeyey qarka dagaal ka sii ballaaran sidii hore indhaha duniduna ay hadda ku jeedaan waxa uu u muuqdaa horumar diblomaasiyadeed oo aan hore loo arag oo ku saabsan wadahadallada u dhexeeya washington iyo teheraan calaamadaha soo baxaya labada dhinac iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada xogan ee dhexdhexaadiyaasha gobolka waxay muujinayaan inay ka gudbeen inta badan caqabadihii hakiyey wadaxaajoodida muddooyinkii lasoo dhaafay sida ay qabaan kormeerayaal badan tani waxay noqon kartaa isbeddel weyn oo ku yimaada mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu adag ee bariga dhexe iyadoo iiraan ay ka hadlayso is-afgarad ku dhowaad diyaargarow ah oo sugaya keliya dhammaystirka habraacyadii ugu dambeeyey madaxweynaha maraykanka silibiga trump ayaa xaqiijiyey in heshiisku aad u dhow yahay warar iyo xogaha soo baxaya ayaa sidoo kale tilmaamaya in inta badan khilaafaadkii waaweynaa ee labada dhinac u dhexeeyey la xalliyey arrimahan waxay sii xoojinayaan wararka sheegaya in nidaamka daaqoodka qatar ay maalmihii u dambeeyey waday dadaallo diblomaasiyadeed oo xoogan kuwaasoo gacan ka geystay isu soo dhowaanshiyaha aragtiyada labada dhinac islamarkaana wadahadallada gaarsiiyey marxalad xasaasi ah inta u dhexaysa rajada weyn ee maraykanka iyo taxadarka iiraan washington iyo tehraan waxay maanta isugu dhow yihiin si aan horey loo arag inay gaaraan heshiis isafgarad saamayntiisu aysan ku koobnaan doonin oo keliya xiriirka labada dal balse ay gaari karto arrimo badan oo gobolka ah oo muddo tobnaan sano ah saldhig u ahaa xiisadaha labada dhinac wararkii ugu dambeeyey ee rasmi ah ayaa sheegaya in wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ay sheegtay in qoraalka is-afgaradka uu ku dhow yahay inuu diyaar noqdo balse waxay carabka ku adkaysay in heshiiska lala gelayo washington uusan weli noqon mid kama dambays ah waxay sheegtay in hoggaanka sare ee dalka uu dib u eegi doono dhammaan qodobada lagu heshiiyey oo suurtagal ah ka hor inta aan go-aan kama dambaysa laga gaarin wasaaraddu waxay sheegtay in inta badan qodobadii heshiiska lagu heshiiyey wareegyadii hore ee wadaxaajuudyada balse dhinaca maraykanka oo marxalado dambe kusoo kordhiyey dalabyo cusub waxay sidoo kale xaqiijisay in iiraan aysan ka tanaasulin waxa ay u aragto khad cas oo aan laga gudbi karin sidoo kale waxay beenisay wararka ku saabsan goobta ama wakhtiga la saxiixi doono heshiiska iyadoo ku tilmaantay mal-awaal warbaahineed wasaaradda arrimaha dibadda ee nidaamka shiicada iiraan waxay xaqiijisay in dhexdhexaadiyaashu ay weli wadaan dadaaladooda iyadoo xustay doorka firfircoon ee qatar iyo bakistaan ee isu soo dhoweynta labada dhinac waxay sidoo kale shaacisay inay kala hadleen wafdi qadari ah oo dhowaan booqday tehraan qodobo dhowr ah oo la xiriira geedi socodka wadaxaajoodka dhanka kale madaxweyne donald trump ayaa muujiyey yididiilo ka badan tan iiraan isagoo sheegay in maraykanka uu gaaray heshiis weyn oo lala galay iiraan wuxuu tilmaamay inuu aaminsan yahay in hogaamiyaha sare ee iiraan mujtamac khamanaai u oggolaaday is-afgaradka la soo jeediyey islamarkaana saxiixa heshiisku uu dhow yahay trump wuxuu sheegay in la diyaariyey qoraal faahfaahsan oo is-afgarad ah oo iiraan ay doonayso inay saxiixdo isagoo ku tilmaamay heshiiska mid faa'iido u leh maraykanka bariga dhexe iyo iiraanba wuxuu intaa ku daray in iiraan ay oggolaatay inaysan yeelan hub nucleer ah islamarkaana marinbiyoodka hormuus dib loo furi doono marka heshiiska la saxiixo hadalladan ayaa la jaanqaaday war uu daabacay websayteka maraykanka ee oxios oo soo xigtay ilo xogaal oo sheegay in khilaafaadkii ugu waaweynaa ee wadaxaajudyada washington iyo tehraan lagu xaliyey kulamo dhex maray mas-uuliyiinta iiraan iyo weliba dhexdhexaadyaal qadari ah sida ay sheegeen ilaha dhinacyada qadariga iiraan waxay gaareen qaab qoraal oo la filayo inuu aqbalayo maamulka maraykanka taasoo wadahadallada gelisay marxaladihii ugu dambeeyey websayteka wuxuu sheegay in wadahadalladu ay sidoo kale ka hadleen habka loo sii daynayo hantida iiraan ee la xiiray iyo sidoo kale qorshayaal la xiriira furitaanka marinbiyoodka hormuus inta lagu jiro xabad joojinta arrimahan ayaa ka mid ah qodobadii ugu waaweynaa ee lagu muransanaa mahadsanid abusheyba howlgallo lagu dilay xubno ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay murtad lagu magacaabi jiray saleebaan axmed guudle oo ahaa sarkaal ka tirsanaa maamulka ridada ee degmada afgooye sidoo kale qarax ciidamada mujaahidiintu xalay ay ka fuliyeen gudaha degmada janaale ayaa lagu weeraray fariisiin maleeshiyaadka ridada ay ku sugnaayeen waxaana ku dhintay hal askari halka ay ku dhaawacmeen labo kale askariga lagu dilay qaraxaasi waxaa lagu magacaabi jiray daahir cismaan naaxi kataib al ikhbaariya ayaa baahisay qeybta toddoba iyo labaatanaad ee howlaha guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayaadka islaamiga yaasir maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya waa qeybtii toddobiyo labaatanaad muuqaalo taxano ah oo maalmihii lasoo dhaafay oo si xiriir ah u baahinayay kanaalka wararka ee kataa'ib al ikhbaariya kuwaasi oo lagu soo gudbinayo gurmadka la gaarsiinayo dadkay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya qaybtan cusub waxa uu kanaalka wararka ee kataa'ib kusoo gudbiyey gurmad raashin qaybin ah oo guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiintu gaarsiiyey dadka tabaalaysan ee abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan degmada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana muuqaalka lagu arkayaa boqolaal dad ah oo ka faa'iidaysanaya raashin qaybinta qaybaha hore ee filimka waxaa kasoo muuqanaya kelimad uu halkaasi ka jeediyey sheekh maxamed axmed balli oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale walaalayaal isugu kaaya keenay bartaan ayadaa iyo degmada iyo muxaafadada jilib waxaad meeshay uu ku haysaan waa xoolo waa hunguri waa badar ilaahay subxaanahu wa tacaala idinkaga qadaray muslimiin walaalihiinna gaalo idiima keenin hay-ada cunnada adduunku idiima keenin united nation idiima keenin w f b idiima keenin riid karoos iyo balaayadii idiima keenin waxaa idiin soo dhiibay waa walaalihiinna muslimiinta xarakatu shabaab almujaahidiinna waa idiin qaybinayaan arrintaa ayadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu shukriya oo ilaahay waxaad tidhaahdaan dadka noo keenay iyo kuwa noo qoondeeyey ajar iyo xasanaada laa siiya waraamiin dhahaya walaalayaal risqiga ilaahay waasac weeyaan laakiin abaar baa dhacday roob la'aan baa dhacday biyo la'aan baa dhacday waxaas oo dhan waxa ay ka timid waa macaasi weeyaan waa dunuub weeyaan war ilaahay aan u toobadkeenno haraashinkan ilaahay ha idiin shifeeyo wix dadka laga soo qaaday ajar iyo xasanaad allaha siiyo idinkana allah ha idiin shifeeyo waxaa dardaarankeennu yahay ilaahay aan u toobadkeenno astakfirullah sidaasaa noo ballana intaasi kadib waxa uu filimku soo gudbinayaa qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta oo ka warbixinaya gurmadka la soo gaarsiiyey iyo sida ay ugu baahnaayeen iyagoona ugu dambayntii u mahadnaqaya guddiga gurmadka abaaraha alxamdulilah alshukurilah rabbilcaalamiin magaceyda xuseen aftiin cabdullaal ah walaayada islaamka raashiinna siis ka kooban bariis sokor bur baasta digir saliid wax walba alxamdulilah walaayada islaamka waa ku mahadsan ilaaha ku mahadsan dembigooda dembigaalkooda allah dhaaf cadowgooda allah yaree waxaan ka imaaday tuulada qalaawiley raashiinaa nala sii qof curyaana ah mafahanta waalidayna ugu sarreeya abu cubeyda allah xafdiyey umradayna kulli kan yar iyo kan yar kan weyn dhexdooda allah noo xifdiyey insha allah raashiin qaar qaba badana nala sii ilaahana deeqi kara ma dhar qeyr qaba allahna siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatuhu anigoo ah macalin cusmaan nuur maxamed oo degan tuulada nasiib yaasiin maantana waxaa joogaa degmada jilib waxaan uu joogaa walaayadda islaamida inay oo meesha naga wacday raashan oo fara badanna la sii hayo burka bariiska baastada timirta ilaa wax kasto oo bacdi dadka ay u dhib qabaan in nala sii annagana waxaa nahay dad awaar iyo waxaas ay soo gashiyo xoolihii beerihii kule ay ka abaarsadeen ini oo xarakada al-shabaab degmada shaadib aynagu soo bacdinaaga wacdi waxa ay naga siisay ilaahayna yoolkaada ay joogna inaasna dooriyo gaalada ilaahay aasnaga joogiyo islaamkana gacantiisa kor ay ka dhaqato
wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowladdiina u soo gebagabaysay haweenka ku dhaqan degmada aadan yabaal ee wilaayadaasi waa kan faysal mahad soomaali oo warbixintaasi inoo diyaariyey dowradan diiniga ah muddo saddex maalmood ayay ku qaadanayeen dumarka muslimaadka ah markas ku yaala degmada aadayabaal ee wilaayadan islaamiga ee shabeellada dhexe waxay ku baranayeen duruus kala duwan oo iyaga muhiim u ah waxaa ka mid ahaa xijaabka shuruudda laa ilaaha ila allah iyo kuwo kale markii dowladda la soo gebagabeeye kadib waa kuwan qaar ka mid a dumarkii ka faa'iidaystay dowraddii u socotay muddada saddexda maalin oo ka warbixinaya duruusihii ay qaateen iyo wixii laga faa'iiday waxaan joogaa shabeellada dhexe degmada aadayabaal madarasad ku taalla ayaanta nolo akhraayay nolola soo xidhayo noo dhammaatay loogu akhraayay kutub alwaajibaad sida xijaabka alwalaa albaraa dee wanaag badanoo aad iyo aad sharaf iyo qiimo uleh oo waxaan ku leeyahay aad iyo aad u wanaagsan marka waxaan codsanaynaa in naloogu celceliyo oo naloo soo noqnoqo dowlada qiimaha iyo qaayaha badan leh aad iyo aad u sharafta badan leh marka alxamdulilaah ilaahay baa mahadi u sugnaatay ballaadhan meelay ka bilaabatay meelay ku dhammaatay toonna aan lahayn macalimiinta iyadoo juhdi badan nagu soo bixisay oo aad iyo aad u dadaalay oo dowladaa noo qabatay iyaguna way mahadsan yihiin ilaahay khayra ka siiyaanle miisaanka xasanaadka allah u saaro juhdigay nagu bixiyeen annagana kuwii qaatay wanaaggii iyo sharaftii kuwii qaatay hanaga dhigo wanaaggu wuu nuuriyaa qalbiga sida culimmada noo sheegtay dunuubtuna way madoobaysaa marka kuwii wanaagaas iyo nuurkaas qaatay ilaahya naga dhigo iyagana miisaanka xasanaadka allah u saaro juhdigay nagu bixiyeen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كمدة جبدها كنور دقمدة هذا يبال وحكبرت مدرسة أم عمارة وها مالمها نو سعوتي دورو دورadaas waxay socotay saddex maalmood waxay aheeday dooro maalmaheedu yaryihiin laakiin aad iyo aad u qiimo badan waxaa ka baxay fadlulcilmi xijaabka sidoo kale alwalaa walbaraa waxyaabaha lagu bartay waxay ahaayeen maalmo aad u yar laakiin wax aad u qiimi badan aad u badan ayaa meesha lagu bartay alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala macalimiintii iyo ummadda soo qaban qaabisay ajri xasanaada la soo koobi karin allaha ka siiyo anukan allah nagu anfaco intaas kabacdi haddaan isku dayo fadlulcilmi fadlulcilmi wax hadda la soo koobi kara oo hal faqra aan uga hadli kara ma ahin ilaahay soo ka hadla qof cilmi iyo qof aan cilmi xooli qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulul albaab ilaahay subxaana watacaala cilmi qof uu siiyo qofba ma sin isku mid maahan mugdi iyo nuur ay isu yihiin labada qof qofki waxyaqaan qofkan waxaqaanin qofka ilaahayna waxaa la rabaa qofka markay baraysa inay bil adilla ku barato daliil ku barato nafteyda iyo dadka dhan dhammaan muslimiinta waxaan u sheegaa inay ilaahay diinkiisa bartaan cid waliba jaahilnimo aakhiro laga ogolaamaayo qalbiyaa la siiyey indhaa la siiyey wax walibaa la siiyey ilaahay waxaan ka baryaa inuu ilahay xaqana jeclaysiiyo ilaahay ahlul xaqa naga dhigo intaas kabacdi nabiga wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam man yuriid illaaha bihi khayran yufaqihu fi ddiin ciduu allaha subxaana watacaalaaba khayr la doonaayo diintiisa ayuu fahansiiyaa adduunyow siiyaa lama dhihin waxyaabo kalow siiyaa lama dhihin ilaahay diinkiisa ayuu fahansiiya ayuu yidhi ilaahay fahanka diintaana siiyo cid diinta fahanta ma diidee allaana fahansiiyo inta aan fahansanayna ilaahay ha fahansiiyo oo ilaahay qaluubtaa ugu shubo magacaygu waa uma ruqiya waxaan joogaa walaayada shabeellada dhexe gaar ahaan degmada aadan yabaal waxaana loo qabtay dowro saddex maalmood ah alxamdulilaah tuma alxamdulilaah nicmatlislaami waliimaan allah ayaa ku mahadsan asiga ayaan u mahadcelinaynaa mahadcelin aan meel ay ka bilaabato iyo meelay ku dhammaato toona aan lahayn maalmahaas waxaa noo socday casharo aad iyo aad u qiimo badan sharaf leh oo dadka wax fahamsanna qalbigooda uu kusii furfurahayo dadka aan wax fahamsanayn alla intuu qeyrka la fahamsiiyo allaha nugu daree ay wax ku fahmayaan waxaa ka mid ahay shuruudu laa ilaaha ila allah waxaa ka mid ahay fadlulcilmi waxaa ka mid ahay xijaabak waa waxaan lasoo koobi karno kheyr aada alxamdulilah allah ku mahadsan maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa dadaalo ku bixinaya qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo dowraad kala duwanna lagu soo gebagabeeyey qaar ka mid a degmooyinka iyo deegaanada wilaayada shabeellada dhexe aad baad u mahadsantahay faysal mas-uuliyiinta wilaayada jubbada dhexe ayaa booqasho ugu tagay haween farsamooyin badan kusoo bandhigay degmada jirib kuna dhiirageliyey sii dardargelinta hawsha ay hayaan cuhmaan axmed dhubow ayaa warbixintaasi inoo haya wuxuu ahaa kulan dhiirigelin iyo sidoo kale isxog waraysi ah kaas oo wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay la yeelatay haweenka farsamada gacanta kuwaas oo bilihii lasoo dhaafay samaynayay horumarro kala duwan oo ay u baahan yihiin bulshada muslimiinta ah sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo la kulmay qaar ka mid a haweenkii halabuurkaasi lahaa ayaa ugu horeen waxa uu ugu mahad celiyey dadaalkooda ku saabsan horumarka noocaasi ah de kulankan aan isugu nimid waxaa weeye kulan aan ugu talagalnay gabdhaha walaalaheena muslimaadka ee dacwada ka tirsan ee khayrka ka shaqeeya jaanibka kaleetana insha allahu tacaala hadda u xil saaran howlaha farsamada gacanta sanadkaana haddana gabdhuhu jazaakum allahu khayran ilaahi ha barakeeyo waxay soo bandhigeen intaaj ay gacantooda ku sameeyeen oo aan dibadda ka imaanin oo aad u fara badan ayay sameeyeen oo qaarkood la geeyey suuqyadao badeec ahaan loo gaday ayay hadda gabdhuhu inoo soo bandhigeen dhammaan waa farsamo iyagu ay sameeyeenoo wax dibadda laga keenay kuma jiro waxaanoo dhan waxaa laga sameeyey dalkeenna wixii yaalay iskuday fiican oo gabdhaheenna ay sameeyeen weeye hadda markaad fiirisana kareemka ay sameeyeen aad yuu u carfadan yahay carfisadu saas oo kale aad iyo u udgoontahay midda dibadda laga keenay aad ay uga caraf badan tahay qaar waxaa laga sameeyey midba adeeg gaar ayaa laga sameeyey mar kale waaligaha ayaa bulshada ku nool wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe gaar ahaan degmada jilib wuxuu ku dhiirigeliyey in dadaalka ay sameeyeen haweenkaasi la dhiirigeliyo islamarkaana lagu booqdo goobahooda shaqo farsamada marka insha allahu tacaala waxay u baahan yihiin gabdhaha walaalaheena muslimaadka in dee bulshadu ay caawiso la garab istaago dadka noocaan oo kale dukaanka iyagu ay furteen ee qalabka noocan oo kale ay ku iibinayaan bulshada waxaan ku boorinaynaa muslimiinta inay agabkan ka gataan oo la isticmaalo si iyaguna mataqaanaa macnawiyaad ay u yeeshaano wax soo saarkooda ugu bato hadda waxay inoo sheegeen saabuunta oo kale tiro ku dhow kun inay soo saareen dhammaantoodba dadka muslimiinta ee magaalada degan ayaa ka iibsaday isku daygaa marka fiicanee hadda dhabbihii horumarka ayaa la dhihi kara ayay hadda cagta saareen innaguna insha allahu tacaala ka wilaayahaan waan ku boorinaynaa hawshan inay sii wadaan waan ugu kaalmaynaynaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala dhanka kaleetana bulshadana waxaan ku boorinaynaa inay iyaguna dadka muslimiinta ee walaalahooda ay caawiyaan oo garab istaagaan oo xoojiyaan badeecada ay soo saaraan ay ka gataan qaar ka mid a haweenkii laha yaal abuurkaasi iyo farsamooyinkaasi cusub ah ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landulus waxayna ka warbixiyeen agabyada kala duwan ee ay soo saareen iyo faa'iidooyinkooda tan hadda waa kareemkii jirka oo xabad soodo iyo waxyaalo kale laga sameeyey oo rabno gabdhaha inay uga kaaftoomaan waxyaalaha kiimikada ah insha allah tan hadda waa shaambadii madaxa gacantooda ku sameeyeen magaalada hadda joogno jilibaana lagu sameeyey tanna waa shaambadii hadda aada ee dadka isticmaalaan oo marwe ay dhahaan magaaladan jilimaada in jilib waayo oo waa shaambadii dharka tanna waa saabuuntii maris wejiga besaa loogu talagalay in gabdhihii hadday iscadeyn jireen waxyaalo dabiici aan dhib u keenayn in loo sameeyo tanna waa qabayskii oo huruud ka samaysan oo hadda waxyaalahan oo dhan saabuuno ayi nooc waaye iyadoo xabad soode iyadoo huruud iyadoo waxyaalo kale ah hataa ukunaa laga sameynaa waa fiirin iyadoo ukun ah tan hadda uunsi waaye waa uunsi hadda inta badan aan magaalooyinka hadda oo laga helayn oo inta badan dibadaha laga keeno halkaana ku sameynay weelashii dhoobkaa la sameeyey uwaxyadii wixii lagu oo guryaha lagu sharxayay midkaas waxaa waaye carfisadii guriga lagu buufinaya hadda waa halkaan waa jilib waxaanoo dhan halkaana lagu sameeyey kareemkii caadiga jirka la marsanaya isigana oo hadda jilib lagu sameeyey kanna waa boorsadii garabka suranayeen gabdhaha ka tayo badan oo hataa iska dhaqan kartid roogii dhulka la dhiganayay hadda waxyaalaha cajiibka ee waaba rooga gacan ku tol waaye hadda mar kale haweenka ayaa bulshada ugu baaqay inay ka soo tukaamaystaan halka lagu iibiyo agabkaasi noocyadiisa kala duwan ee lagu soo kordhiyey degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe
xarunta waxay ku taalaa magaalada bartamaheeda wadada masjidka dawaqa annaga hadda faa'iido hela oo ku taajira ma ahan hamigeena waxaan rabnaa jiilka hadda noo soo kacayo naga dambeeyo inay wax qabsadaan ee gacanta bini-aadanka kaga kaaftoomaan qabsadaan insha allah soo dhawaada carwada magaceedu waa carwa ibtisaama lilintaaji almaxal waxaan soo dhaweynaa dadkoo dhan khaasatan gabdhaha iyo dumarka waa carwadiina kaaliya kusoo dukaamaysta barta wixii ku baran lahadeen waa nii taala waan lisoo dhaweynaa soo dhawaada askari towbadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud marwaan moxamed ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo dhacda bartamaha dalka soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha ay sida weyn u soo gaarayaan askarta taa'ibiinta ah kuwaas oo ay ku jiraan maleeshiyaadkii duulaanka ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayada islamarkaana ku jabay duulaanadii ay kala hortageen mujaahidiinta taa'ib yaxya daahir waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya isagoo ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ee galgaduud isagoo toobadkeen ah ayaa lagu soo bandhigay degmada xiindheere waxaana markii toobada loo qabtay kadib waraysi uu siiyey idaacadda andalus kaga warbixiyey ku biiritaankiisii murtadiinta sababaha ku kallifay inuu isaga soo baxo iyo muddadii uu ka tirsanaa cadowga allaah iyo sidoo kale sida loogu soo dhoweeyey dhulka lagu maamulo shareecada islaamka
waxaan joogaa xendheere deeganka xendheere aan joogaa sababta aan u raacay waxa waaye kolleyta waa da kolleyta inay tashkiilis iyo ciidan baa la qorayaa waxyaabahaasaan ku soo galay laakiin hadda kolleyta ilaahay mahadiis hadda waa nimankaas baan ka soo baxay waana ka toobad keenay waxaan ku soo qaatay xanambalo adiga intaan taabarka ku jira mooye adiga sagaal bilood muddo ah la shaqeynaya hadda waxaa ii qorshaysan nimankaas horta kolleyta ilaahay uu iga keenay wadan abniyaha kusoo dhawaaday hadda waxaa ii qorshaysan inaan waxawaaye dee ilaahay intaan intaa ilaahayna waa giftaa qalaskaasna waa ka soo laabtay ilaahay ugu soo rajoocay wixiina kala yaraado wanaaguu ilaahay iigu talagalay inaan guto si wanaagsan liigu soo dhaweeyey aad iyo aad wallaahi ma yaraa waxyaabahaas waa de kolleyta way dareemi kartaa waa qofka duusa halaasha iyo xaaraanta isu kala socnayn wixii uu sameeyaa isus ilaahay ka baqaynin wixii uu sameynayo waa dareemi kartaa aniga waxyaabaha aan arkay adiga qofka baniaadanka oo dhiiggiisa la fududaysto wixiisa hantidiisa la fududaysto intaasaa ilamid ah taa'ibkan ayaa ugu dambayntii fariin baaq ah u diray maleeshiyaadka weli ku harsan safka gaalada ah isla markaana ugu baaqay inay isku soo dhiibaan mujaahidiinta anarkaas waxaan ugu baaqayaa kolleyta inay ilaahay isku soo dhiibaan oo ka toobad keenaan kolleyta waa ninka la yidhaahdo adagaa xabad iska xijinaya oo maanta asxaan aan u gelayn dee meeshay ninka la yidhahdo wanaagooda ku jirto hargalaha inay qabsadaan askarigan toobadkeenka ah ee ka soo baxay safka murtadiinta ayaa qayb ka noqonaya askarta soo faarujinaysa saldhigyada gaalada waxaana wilaayaadka islaamiga ah ku soo badanaya qulqulka taa'ibiinta isaga soo baxaya cadowga allaah aad baad u mahadsantahay marwaan ugu dambayntii warkeena duhur waxaad ku maqli doontaan tiro wariyaal ah oo ka tirsan andalus oo booqday xeradii kow iyo toban sano ka hor askarta saliibiinta kenya lagu xasuuqay ee degmada ceelcadda ee wilaayada gedo waryaheena abu xasaan ayaa warbixinta warkaas inoo haya xilligii macrakadii ceelcadde ay dhacaysay waxay ahayd bilowgii duulaankii ciidamada kenyaatiga ay ku soo qaadeen qayba ka mida wilaayaadka soomaaliya aniga iyo howlwadeenayaal ka tirsan warbaahinta islaamiga andalus ayaa muddo toban sana kadib booqasho iyo indhaindheen ku tagnay xeradii ku caanbaxday xasuuqii ciidamadii dowladda kufaarta kenya ee degmada ceelcadde taasoo noqotay meel loo dalxiisa si indhaha ay ugu qabowsadaan ismaaciil salaad guuleed cabdifitaax abuumuxsin iyo casaam carafaad ayaa booqashadan igu wehelinayay waxaan ka baxnay gudaha degmada xilli subax ah waxaan tagnay xerada oo weli ay dhex yaalaan gawaaridii cadowga laga gubay markii aan xerada tagnay ayaan ku soo wareegnay inkastoo xeradu ay ahayd xero weyn oo meelaha qaar ay noo suurageli weyda inaan tagno haddaba waxyaabaha aan ku aragnay waxaa ka mid ahaa gaadiidkii burburay ee cadowga oo qaar ka mida ay ku dhex jiraan hilbihii cadowga goobta ku halaagsamay kuwaasoo gaadiidka ku dhex gubtay cabdifitaax abuumuxsin oo ka mid ahaa wariyaashii booqday xerada ayaa inoo sharaxaya waxyaabaha uu ku arkay intii xerada uu dhex wareegayay markii ugu horreysay aan soo gelaynay abu xasaano waxyaabaha ugu horreeyay aan arkay waxaa ka mid ah gaari beebe ah oo gaarigeenna kow markaan ag maraynay aan aragnay walaalka cazaamna noo sheegay inuu ahaa gaarigii filimka ku jiray ee ninka gaalka ah ee ku dhex gubtay kadibna uu ka soo baxay oo halkaas lagu tooganayay gaarigi ugu horreeyay aan arkay kaasuu ahaa waxaa u malaynayay marka in gaari gaashaaman oo ku aan xabadda karin ah midkaa keliya ah uu goobta ku gubtay laakiin waxaa arkay waxasaana waxa aan la yaabo oo tiro aad u badan oo gaadiid ah oo noocaasi ah oo xerada dhinacyadeeda daadsan oo mataqaana gidigoodna ku gubtay dagaalkaasi waxay sidoo kale indhaheennu qabanayeen godadkii iyo difaacyadii ay gaalada qoteen ee ay lahaayeen kaga dhuunta rasaasta mujaahidiinta oo duugmay qaar ka mida waxaa duugay camaliyadii istishaadiyada aheed ee goobta ka dhacday siduu inoo sharaxay casaam carafaad wakiil wareedka idaacadda islaamiga andalus ee wilaayada gedo oo subaxii weerarka ku sugnaa gudaha ceelcadde goobtan hadda aan ku sugannahay waa goobtii taliska ciidanka raashiin baa laga qaadanayay rasaas baa laga qaadanayay waxaad aragtay waxaa ka dhisnaa isheegtay indhooyin waaweyn baa ka dhisnaa hadda wax ciid bay noqdeen laakiin markaas waxaa ka dhisnaa isheeg difaacyo waaweyn oo geeda lah oo dhulka hoosiisa dhisnaa difaacyadii waxaa biraaq shubbaa ku jiray dadku way kala baxeen qaarna camaliyadda ishaadiya burburisay saas darteed ba marka dhulkii hadda waxaad moodaa aafaarta way muuqataa baabuurtii waad arkaysaan hadda baabuur badan baa hadda aad meeshan aad ku aragteen walow aad dhahdeen hadda xeradii waa soo marweyne waa ka daaladhaden xitaa geedi oo aan marka hadda ku ooli jirin baa hadda dib u baxay waxay noqotay goob dalxiis ah cid kastoo celcadda imaado xerada kenyaatigi xagee ku taallaba kuley cid kastoo magaala marta imaado waa la imaadaa jidkan hadda arkaysid dalxiis baa lagu imaadaa weerarkan marka uu dhacay waxa uu gelgelay adduunka oo dhan warbaahinta oo dhan ayaana isla wada qeelisay waxayna tabinayeen xasuuqa loo geystay ciidamada dowladda kufaarta kenya ceelcaddana waxay noqotay meel sumcad iyo magac yeelatay ismaaciil salaad guuleed ayaan weydiiyey su'aal lahayd waxyaabaha keenay in warbaahinta ay sidan kaga hadasha dagaalka ceelcadde xasaanow su-aashaasi waa su-aal mudan in laga jawaabo xilligii macrakadii ceelcadde ay dhacaysay yacni waa waxay ahayd bilowgii duulaankii ciidamada kenyaatiga ay kusoo qaadeen qaybo ka mida wilaayaadka soomaaliya markaas ka hor waxay hore ugu soo duuleen magaalada kismaayo iyo jubbooyinka laakiin gada waxay ahayd xiliyadaas xiliyo u dhow ayay kusoo duuleen runtiina markii ay soo duuleen halkan fariisinay ka samaysteen oo waata ay ku faanayeen oo ay lahaayeen gada meelo muhiima ayaan ka tagnay oo runtii markaasi aad ayay carcar u ahaayeen ciidamada kenyaatiga iyo dowladooduba aad ayay arrimaha soomaaliya iyo duulaanka uga hadlayeen laakiin allah subxaana wa tacaala ayaa jab iyo hasiime ku riday runtii waxaysan filanayn ayay halkan kala kulmeen maxaa keenay ayaa lays odhan karaa in macrakadan ay sidan caan u noqoto oo warbaahintu ay ka hadlaan waxa keenay ayaa la odhan karaa xasaanow yacni wax aan la filanayn ayaa halkan ka dhacay dowladda kenya maysan filanayn in ciidankooda oo tirada la eg in hal maalin oo qura halkan lagu xasuuqo jabka intaa la eg uu gaaro weerarkii ceelcadde uu noqday mid taariikhda galay ree ceelcaddana ay u bixiyeen gaalkacyo oo macnaheedu yahay meeshii gaalka laga kiciyey waxaa lagu dilay in ka badan laba boqol oo askari oo kenyaati ah halka tiro kalena lagu dhaawacay waxaa sidoo kale gacanta lagu dhigay tiro maxaabiis ah oo weli iyaga oo nool ku jira gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhinac walba markaad eegto waxaad arkaysaa burburka haraadigii gaadiidka cadowga ee saliibiinta guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulantideenna dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu